magaalada muqdisho waxaa maalin ka hor ka dhacay arrin naxdin leh kaasoo hadalhayn badan dhaliyey gabar lagu magacaabo xamdi maxamed faarax ayaa fal kufsi iyo dil ah loogu geystay degmada waaberi ee magaalada muqdisho gabadhan oo ka mid aheyd ardadii sanadkan ka qalinjabisay dugsiga sare ayaa waxaa kufsi wadareed u geystay koox dhallinyaro ah oo ku ballansaday guri ku yaala degmada waaberi iyagoona intaasi kadib kasoo tuuray dabaq lix biyaano ah gabadha la dilay habaryarteed ayaa ka warantay markii ugu dambeysay xamdi maxamed faarax innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun unbaan leenahay waa musiibo nugu dhacday kuna dhacday gabadhaas ardayadda aheyd shalay afar saac ayaa inta iskula quraacannay bannaankana aan aaday aniga magaalada dad xanuunsan aan soo booqanayay haddaan markiina waxay tir ayeeyaan dhar ka soo dhaqaa ay u baxday haddee qofaan ama bixid ku ogeyn ama meel in aada aan ku ogeyna ma aysan ahayn markii aan imidna ayadoo maqana imid geerideeda ayaana iigu xigtay xamdi waxay ahayd gabar ardayada muddo waxbaranaysa oo taqaanaa inta sanadugsiyeed laga soo maro sanadugsiyeedka hadda ugu dambeydana soo qaadatay waxaan helnay ilaa hadda hoteelka uun laga soo tuuray oo lagu maqan yahay dembi baarisa waxbaan baarayna unbay ku haayaan laakiin waxaanaga hadda aan xogoon helnay ilaa hadda ma jirto sidoo kale abtigeed ayaa ka sheekeeyey qaabka uu u dhacay dilkeeda gabadhan shalay gurigan hadda aan joogno ayuu waagu ugu baryey dowradi waqtiyadaasi ka baxday kadibna xalay annagoo wax waraana ka haynin oon u malaynayno sacaadayna u maqan tahay ayaa lagu soo wargeliyey familka hooyadeed weliba taleefonkeedu baadii jirta la waxaa layidhi gabadhaadoo meeda cusbitaal madiinu yaallaa gabadha sidaan tuumayno waa la kufsaday kadibna dabaq dheer oo lix biyaan toddoba biyaan lagu qiyaasay uu ku yaallaa degmada waa beri xaafadda maaj agaarka taree biyaana laga soo tuuray kufsina waa loo geystay siday caddeeyeen dhakhaatiirtii baaritaanka ku samaysay sida xoogta hadda aan ku helnay oo ragga hadda howshaasi ku daba jira ilaa laba nin ayaa la xaqiijiyey inay kufsiga ku lug lahayn laakiin lama oga waa suurtagal inay ka bataan dad badan ayaase loo xiray keiskaas oo dumar iyo rag bay ku jiraan laakiin ilaaha ogsid wax u dhaceen laakiin musiibadaasaa gobadha ku dhacday in la kufsadaa la xaqiijiyey kadibna dabaqa laga soo tuuray ma garan karno dabaqa iyadoo dhimatay in lasoo tuuray iyo in iyadoo nool lasoo tuuray kadib dhulkay ku dhimatay laakiin meydkeeduun baan annaga u tagnay isbitaalka madiina ka soo qaadanay gabadha dabcan waa la shirqoolay siday noqotaba waayo gabadha meesha ma tegi jirin shaqana kuma lahayn halkan daniile ku nooleed ugu yaraan dad isgaranayaan unbaa meesha geeyey amba rag ha ahaado amba dumar ha ahaado gabadha qaab shirqoola meesha lagu geeyey sidaas ayaana lagu dilay kufsiga ayaa joogto ka ah goobaha ay ka taliso dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaana bilo ka hor magaalada gaalkacyo lagu kufsaday gabar yar taas oo markii dambe dab la qabadsiiyey magaalada muqdisho iyo magaalooyinka la midka ah ay joogaan shisheeyaha ayaa waxaa marar badan ka dhacday in gabdho iyo wiilal ay isku ballansadaan guryaha ku yaala xaafadaha taasoo ka hor imaanaysa shareecada islaamka